bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya qabanqaabada doorashada iyo diyaar garowgeeda oo ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug khilaafka dhex taagan puntland iyo wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo sii xoogeystay kadib markii wasiirka uu sheegay inaan la siin doonin ardayda u dhalatay puntland shahaadada ay bixiso dowladda federaalk soomaaliya madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku baaqay in la dejiyo xaaladda galmudug islamarkaana wadahadal lagu dhammeeyay khilaafka jira intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkan oo warka subax dhegeystayaal goordha u diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha labaad laba kun iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaas oo fidsan faahfaahinaha ayaa kasoo baxaya diyaar garowga doorashada madaxtinimada maamulka galmudug oo la filayo maalinka beriya in lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ka socda qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo maalinta beriya lagu wado inay ka dhacda halkaasi ammaanka magaalada ayaa aada loo adkeeyey waxaana howlgallo ka wada magaalada ciidamada booliiska ee dowladda dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa kulamo kala duwan la leh musharaxiinta dowladda ee ku sugan dhuusamareeb iyo guddiga doorashada magaalada dhuusamareeb ayaa sidoo kale waxaa ku sugan sheekh maxamed shaakir cali xasan oo dhowaan garabka ahlu sunna ay u doorteen madaxweynaha maamulkaasi war murtiyeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaranka ah ayaa loogu baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay joojiso faragelinta dhismaha maamul goboleedka galmudug maadaama xukuumaddu ay ku fashilantay dhismaha galmudug mida una qeybsan saddex maamul khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana wasaaradda waxbarashada iyo maamulka puntland ayaa sii xoogeystay kadib markii wasiirku uu sheegay inaan shahaadada dugsiga sare iyo sidoo kale dugsiga dhexe aan la siin doonin ardada kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland ee iyagu aan buuxin sharuudaha looga baahnaa waxaa sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan dowlad goboleedka puntland iyo wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya kadib markii wasiirka waxbarashada uu mar kale ku celiyey in shahaado la siin doonin ardada puntland haddii aysan gelin imtixaanka dowladda wasiirka warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin ardayda puntland ay helaan shahaado haddii aysan ogolaan imtixaan guud oo laga qaado cabdulaahi goodax bare ayaa tilmaamay in inuu jaamacadaha dalka gudihiisa ku amray inaysan aqbalin ardayda aan gelin imtixaanka wasaaradda waxbarashada heer federaal isagoona ku hanjabay in jaamacadda amarkaasi jebisa laga qaadi doono tallaabo deg deg ah oo laga lagala noqon doono aqoonsiga goodax ayaa sidoo kale si adag uga jawaabay senator farole oo uu sheegay inuu hor taagan yahay puntland inay gasho imtixaanka midaysan maamulka puntland ayaa walaac ka muujiyay tallaabada ay qaaday dowladda dhexe ee soomaaliya oo sheegay in la siyaasadeeyay waxbarashada maadaama khilaaf guud uu ka dhexeeyo puntland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibishan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaada com madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in la dejiyo xiisada siyaasadeed ee ka dhex taagan ama ka jirta deegaanada maamulka galmudug madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baaq ka soo saaray xaaladda murugsan ee siyaasadeed ee maamulka galmudug kadib markii saddex baarlamaan looga dhawaaqay deegaanada galmudug war uu soo saaray xasan sheekh maxamuud ayuu ugu baaqay bulshada galmudug midnimo iyo wadajir iyo tanaasul deegaanada iyo dadka ku abtirsada dowlad goboleedka galmudug taariikh ahaan door mugle ayay ku lahaayeen dowladnimada soomaaliya dhismihii galmudug waxaa la la soo maray waddo dheer oo ay ka mid ahaayeen isku imaatankii iyo waxaajoodkii beelaha dega galmudug xilligaas deegaanada galmudug waxaa ka jiray maamul kala duwan oo tiro ahaan aada u badnaa kuwo magac ahaan u jiray iyo kuwo dhab ahaan u jirayba dadka reer galmudug wadaxaajood dheer kadib waxaa lagu heshiiyey in laga tanaasulo oo la mideeyo maamuladii jiray xilligaasi maanta waxaan rajeynayaa in galmudug aanay dib ugu noqon meeshii ay ka timid waxaana halkaan baaq uga dirayaa dad madaxda dowladda federaalka siyaasiyiinta reer galmudug iyo hogaamiyaasha beelaha in la muujiyo dulqaad iyo tanaasul si loo helo galmudug midaysan oo leh hoggaan la wada doortay si dhammaan dadka reer galmudug ugu wada guntadaan inay xoreeyaan deegaanada uu deegaanada ku harsan gacanta nabaddiidka ugana faa'iidaystaan fursadda faraha badan ee ka jirta deegaanadooda waxaan dareemayaa oo aan diyaar u nahay inaannu gacan ka geysano xalka waxaan ku talinayaa in la dejiyo xaaladda oo aan la degdegin la iskana ilaaliyo hadallada iyo ficilada aan xalka wax ku soo kordhinayn guul iyo nabad ayaan u rajeynayaa deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madasha xisbiyada qaranka ayaa baaq waxa ay ka soo saareen xaaladda murugsan ee deegaanada maamulka galmudug warmurtiyeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaranka ayaa loogu baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay joojiso faragelinta dhismaha maamul goboleedka galmudug maadaama xukuumaddu ay ku fashilantay dhismaha galmudug mida una qeybsamay maamulkii saddex maamul madasha xisbiyada qaranka waxa ay bilihii u dambeeyey si dhow ula socotay xaaladda murugsan ee dowlad goboleedka galmudug ka taagan taas oo kasoo bilaabatay kala fogeynta madaxdii wada shaqaynaysay maamulkaasi dabayaaqadii bishii juun laba kun toban iyo sagaal qaabkii lagu soo dhisay guddiga farsamada maamul udhisidda hanaanka loo soo xulay xildhibaanada cabashooyinka kasoo baxaya odayaasha dhaqanka ee kasoo ee soo dhisay galmudug laba kun shan iyo tobankii iyo arrimo kale ee keenay in doorashooyinka isbarbar socdaha lagu kala qabto magaalooyinka dhuusamareeb dhexdeeda iyo sidoo kale midii gaalkaxyo dhanka kalena ay musharaxiinta madaxtinimada maamulkaasi u tartamaya kuwooda ugu cadcadaa ay ka biyadiideen inay ka qayb galaan doorashada madashu waxay si weyn uga walaacsan tahay khilaafka xooggan ee ka aloosan galmudug ee keenay in galmudug ay yeelato qiyaastii saddex maamul oo isdiidan taas oo saameyn taban ku yeelanaysa midnimada dadka reer galmudug iyo horumarkii ay ku naaloonayeen ee ay ka rajeynayeen in maamulkoodu ku tallaabsado madashu waxay aaminsan tahay in nidaamka loo dhisay hay-adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka galmudug ay ku cad yihiin dastuurka dalka iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug ayna tahay in wax laga xumaado in madaxda dowladda federaalka ay iyagoo baalmaraya hanaanka dastuurka dalka tilmaamayay ay gebi ahaanba si sharci darraa ula wareegaan dhismaha maamulka galmudug iyagoo waxba ka xeelin kuna tagrifalaan awooddii ay barooqsadeen taasoo loo celinayo inay saldhig u ahayd saddex maamul ee galmudug hal mar ay ka wada dhisanto haddaba madasha xisbiyada qaranka oo mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta dastuurka dalka iyo nidaamka federaalka waxay soo jeedinaysaa arrimaha soo socda kow in gabi ahaanba madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay joojiyaan faragelinta ay ku lamaansan yihiin ee danaha siyaasadeed ee gaarka ay kula kacayaan dhismaha galmudug qeybna ka qaataan in xaaladda halkaasi ka taagan aan loogu aan looga sii darin laba in khilaafka siyaasadeed ee xawliga ku socda aysan keenin gacanka hadal uu ku daato dhiig dadka reer galmudug ciidamada qarankuna aysan ku lug yeelan muranka siyaasadeed iyo siyaasiyiinta u dhexeeya ee ka shaqeeya ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo nabadgelyada deegaanada dowlad goboleedka galmudug soomaaliya iyo waa xasiloonida waxaa waxaa kaloo ay yidhaahdeen soomaaliya siyaasadda galmudug waa saamileyda siyaasadda galmudug ee kala sheeganaya maamulada kala duwan iyo musharaxiinta danaynaya xilalka madaxtinimada waxaan iyagana ugu baaqaynaa inay xaaladda dejiyaan iskuguna yimaadaan miiska wadahadalka iyagoo si nabad ah iyo xasilooni arrimahooda kaga wada shaqaynaya waxgaradka iyo shacabka galmudug waxaan xasuusinaynaa inay waajibkooda koowaad ay tahay badbaadinta galmudug iyo soo dhoweynta dhinacyada kala duwan ee iyagana saaran tahay mas-uuliyaddooda weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis markaana akhbaaraadka dibadda dowladda waddankaasi britain ayaa si rasmiya uga baxday midowda yurub dalka britain ayaa si rasmiya uga baxay midowda yurub kadib markii dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowda yurub xarunta baarlamaanka dalkaasi magaalada london ayaa waxaa fagaaro ku yaala ka buuxay dad badan oo taageersan in laga baxo midowda yurub waxayna tirayeen ilbiriqsyada ka haray wakhtiga oo markii ay saacaddu ahayd labiiyo tobankii habeennimo gaaray damaashaad ballaaran ay dhigeen britain ayaa yurub ku biirtay sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii waxaana sanadihii ugu dambeeyey aada u xoogeystay dadweynaha reer britain ee ka biyadiidsan awoodda midowda yurub ee arrimaha gudaha ee wadamada xubnaha ka u k waxay dalal badan oo caalamka kala hadli doontaa heshiisyo ganacsi oo ku aadan waxyaabaha laga iibsado iyo badeecadaha ay britain kasoo iibsan doonto dalalka caalamka wixii hadda ka horreeyey looma ogolayn britain inay heshiis ganacsi la gasho dalalka mareykanka austraeliya iyo dalal kale maadaama ay ka mid ahay midowda yurub dadka taageersanaa ka bixitaanka yurub ayaa ku doodayay inay heli doonaan xorriyad ay dal walba kula ganacsan karaan taasina ay sare u qaadi doonto dhaqaalaha waddanka u k warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa nagay intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno ammaana allah
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
Yo que lo puse